bismillah magacayga waa maxamed cali maxamed waxaan ka imid oon ka tirsanaa guutada cabdilla biroole ee jubbaland kismaayo afartan kilomitir ka ah laanta galbeedka taasaan ka tirsanaa muddo eenay siddeed sana ah hal sanaan ka maqnaa halkaas oo aan dhinacan beled xaawiye xaggaa jiray intii kale halkaasaan ka tirsanaa duruufo iyo waxaa weeyaan waxa la yidhaahdo marin habaabin badan baa ka jirta halkaa aniga iyo waxaa weeye asxaabta kale aan ka imidba waxaan ugu baaqayaa intii anigu aan ka soo dhaqaaqay een, ii sheegay meesha la yidhaahdo een, biroole ilaa gaabo gabdhoole een, baqdaad beerxaani waddankii aan soo maray xalay oo aan baryey meesha la yidhaahdo ka- een, weelmarow saacaddan hadda oo aan taagnahay aan taagnahay muslimiinta een, wax isoo dhoweeya mooyaane wax macnaha ishayda ama dhegteedu diidda maana arag ama dimirkayga uu diido waa gartay waxaad noo sheegtay inaad cabdilbiroor aad ka imaaday muddo dhan aad ku jirtay nimankan ciidanka murtadiinta jubbaland aad ku jirtay Eh, ma noo sheegi kartaa sababtaad ku gashay marka hore iyo qaabkaad ku gashay sababtaan u galay marka hore xamaaladaan ahaa kismaayaan joogay waxaan la kulannay een, caqabaad ah nin walba in la yidhaahdo famiilka ama reerka aad tahay baa sargaal ku tahay dhallinyaradeeda uruuri kii kaa diida xir oo cabiida macnaha siyaal badan baanu ka soo marnay annagoo dhallinyaro ah oo iska xamaalataha guryahana loogu soo dhaco aakhir markii dambe een, annaga iyo xamaalkayagii iyo macnaha muruqmaalkii markuu kala dhumay qorigii inaan qaadanay noqotay mar haddaa qori qaadatayna macnaha qof lambarsan baa tahay jeedka koowaad oo laga rabo waxaa la rabaa in macnaha dakana cagta loo geliyo oo qofkaasu taarget uu noqdo qof aan bixbixi karin dadka in dakana la wada geliyo in taarget wada noqdaan tuutaha in loo wada xiro markaa dambe dan lagaama leh dantii lagaa lahaa waa lagaa gaaray haddii tuuta lagu xiray adig waxaan la imaaday wixii aan markaan gacanta ku hayay oo ah boosh iyo qori aa ka ah waxaana u baaqayaa saaxiibaday caqabadaha aniga i haystay iyo waxaa weeye fakarka meeshaan ka fiiriyey nin walba waa iga sii daran yahay waana iga sii shisheeyaa inuu fahmo midda kale waxaan ugu baaqayaa waxaa markii laisfayliyo laysku sheego inaysan waxba ka jirin waxaa laysku sheega waxaa ka mid a qaaditaanka isdhiibka u horreeya markaad islaamiga isku soo dhiibto hujuubka u horreeya qoriga u horreeya lagaa qaadayo in gaariga khasab lagugu gelinayo indhaha in lagu caseynayo in lagu cagajuglenayo intaada meel laba aada gaarin adoo rafaadsan oo dhibaataysan inaa xarunta aad tegaysaan waxaas inaysan waxba ka jirin oo ilaa iyo gaabagabdhooli iyo beerxaani waxayna soo dhoweeye maayoona wax ilqaloocan ugu egaana arag maasha allah walaal magacaygu waa maxamed axmed waxaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan guutada madaxtooyada waxaan ahaa istaafka madaxweynaha Een, maxay aheeday dee caqabado jira awgeed baan kaga soo tagay toddoba sanaan ka tirsanaa sanad iyo siddeed baan tababar ku jiray iyo shan sano iyo xoogaan shaqaynayay muddo intaa leeg baan ka tirsanaa ciidanka marka een, caqabado jira iyo dhibaato jirta awgeed baan kaga soo tegay inkastoo marka hore haddii aan iska ahaa nin magaalada iska joogo oo balaaye aan qabin oo waxba aan dagaal dhex galaynin aan iska ahaa kadib waxaa imaatay in farimaha lasu qaado sida janaac cabdulla oo kaleeto sida baarsi gunni oo kaleeto sida bulxaaji oo kaleeto sida hadda meesha u dambaysa aan kasoo tago oo kaleeto kemboni oo kaleeto marka caqabadahaas oo kaleeto cid aan la- aan lala dagaalami karin ee noogula sheekeeya waa lala dagaalami karaa waxaa yeelay dad qof muslim oo jirna raadis ah oo mujaahid ah nin macnaha rabo inuu adduunya sii joogjoogo oo macnaha een, uu nolol maalmeedkiisa fiirsado lama dagaalami karo sida sida aalaa sida muuqatabo waa gartay waxaad noo sheegtay inaad ahayd eh, istaafka madaxweynaha gaaraan axmed madoobe aad ahayd oo xarunta madaxtooyada joogtay muddo intee lagood marka aad joogtay xarunta madaxtooyada muddo shan sana madaxtooyada joogay oon ilaalaha madaxweynaha ahaa caqabado jira awgeedna baana kaga soo tegay dad badan oo haddana iga dambeeya oo ku dulmana waa jiraan ciid ahaan baa la ii soo qaaday horta marka hore waxaa liigey meel laho baarsan guuni weerar xun baa ka dhacay weeraradii baan joogay waxaa ka dhacay hal weerar weerar kalena gurmud ahaana ku imaaday marka foolxun badana meeshaa ka jirtay waxaan dhehayay ku arkay dad aan la tabar ahayn inaan la dagaalamayno dad annaga naga adag boqolkiiba boqol naga adag inaan la dagaalamayno cadaadin badanna waa jirtay oo haddii aad soo jabto ama aad micniha iska dhicin weydo in haddana lagu cinqaabayo oo shaqo ka adag lagu dirayo semberi marka siyaasi dantiisa un fiirsanayo unbaa maxay aheeday yaa yaa- yaa meesha ka jira marka muddo saddex beri aan door ku jirnay aakhir ilahay waa nagu guulayay meeshaasaan ka soo baxnay badhaadhaan imaanay alxamdulilah waa nala soo dhoweeyey badhaadhaan ka soo baxnay waxaan imaanay baqdaad intaa ayada ah farxad iyo walaal isjecel iyo qalbi isjecel iyo soo dhoweyn fiican iyo kalgacayl iyo wixii noola sheegi jiray oo la dhihi jiray een maxay aheeday haddii aad shaab u tagtaan qorigan waa laga qaadan indhaha lagu xiri kurkan waa lagaa jari waalidkaaga iyo dadkiina ma arkaysid meel laguma sheegayo wixii horta inay been tahay baa marka koowaad u sheegaya saaxiibaday waxaan ugu baaqayaa ragga aniga saaxiibaday ahaa meesha joogay rag badan oo ani hadda waxaan ogahay caqabad ay haysato meel ay ka baxaan ayna garanaynin laga dhaadhiciyay shabaabkan inay dadka dilayaan marka waxaan leeyahay raggii saaxiibaday ee iga dambeeyey baaq waxaan u dirayaa inay iska soo baxaan balaayo ma jirto mujaahidiintu wax alla wixii soo dhaweynayeen ee qof bini aadan laga rabay waa idiin haysaa ninkii haddee rabo inuu gaalnimo ku dhintane asaga ilaahay gis laakiin waxaan u sheegayaa ragga fursadda la ee raba inay soo tagaan in meesha ayna balaayo ka jirin oo amni uu yahay waddanka dad islaama aan u imaanay oo waxba dhibaato ayna jirin muddo shan iyo toban cishan inaan joogno hadda oo wax caqabad aan la kulnay ma jirto wax ilaaha warto intaa u socota intaa ka jida laguma dhahayo maxaa ahayd laguma dhahayo nabaddaas iskaga jirna alxamdulilaahi magaca aadan nuno cabdulaahi alaree ciidamada jubbaland gaar ahaan madaxtooyada waa gartay muddo intee leeg baad ku jirtay ciidamada madaxtooyada ee jubbaland afar sano Ee, afarta sano aad joogtay ee, maxaad eh, kugu dhaliyey inaad eh, nimanka murtiyiinta aad ku biirto marka niman baa iga dhaadhiyey in oo madaxtooyada la iska joogayo oo lacag oo laba boqol ay la qaadanayo marka saas darteeda yaa madaxtooye u biiray ciidamada madaxtooye markaan ka tirsanayay muddo oo ada todoba bilood eh waxaa u dhexeeyay biroole iyo buulahaje dhexdooda gurmudka oo ma yahane buulahaje marka caqabado farac badanna la kulmi weerarkii kolley legda kale filfil dagaalka ku dhacay oo saddexda gaari la qaadanaya midna la guwaayay hor dagaalkaas waan ku jiray marka dagaalkaasi nimankan oo buulahaji innaga hogo isku dhex walaaganay nimankan reer buulahaji iyagoo la weeraray gurmudkii loo soo darin dhexda loo galay yaa meesha uga tagnay marka gawaarida meesha la tagnay ciidanka oo isku dhex walaagan baa walooyada badan ugu bilowday oo kuwii oo buulahaji ee dhanka shabaabta heshay naga higaan lanka maymaytik hadalaa mayling aaminsinya in shabaab ee marka dulmi farac badan ka jiri walayna noo dhaadhi ay shabaab haddii ina isdhiibtaan mana ee rajo damba milihidiinta la dharaay in walba un ku jarna nolol fayl nahni dhawaaye amni iyo nolol fayl in un haka dhawaani alxamdulilah safayla nahni dhawaaye bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud sheekh nuur waxaana ka imid eh, raas kambooni jubbaland Eh, waxaan ahayn ciidan cusub oo dhiboo ku jira oo muddo laba bilood iyo labaatan beriya dhiboo ku jira xerada liya akademiya kabacdina waxaa dab bilowday dagaalkii raas kambooni Eh, goor habeennimo ah baana laga soo qaaday kismaayo dekedda doon laga soo saaray buurgaa baan ka degnay habeenkii bay badda doonta ku jirtay aduu saddex saac abbaaro saddex saac oo subaxnimo oo dambe baan buurgaaba ka degnay kabacdina halkaas waa ku qada karsannay Eh, gelinkii dambe markii gaadhay aduu shantii galabnimo baa haddana laashash kalena la saaray laashashkaas oo soddon soddonna loo saaray dhinaca baddaan maray annagu waxa weeye meel la yidhaahdo naaraan ka degnay oo xagga bariga uga degnay halkaasaan ugu tagnay ciidamo kaloo naga horreeyey eh, daraawiish iyo madaxtooyo annagu waxaan ahayn guuto cusub oo waxa weeye haddeer dhiboogii xataa aan ku jirray maana dhammaysan tababarkii dhexda raac waxa la yidhahdaa baa noo socday laba bilood iyo labaatan iyo dhowr habeenna waad garanaysaa tababar dee laguma dhammaysan karo ee muddada intaa leeg xataa qoriga macnaha shiishkiisa nalama barin sida wax loo shiisho xataa nalama barin qoryahan baana lagu tiriyey rasaastan lagu tiriyey oo aan soo qaadanay halka haddaan tagnay dagaalkaad wuxuu bilowday sideedii subaxnimo meelaha koob iyo tobankii markay ahayd baa dagaalkii hore lagu kala baxay waxa weeye oo labada ciidan meesha isku hayeen marka anagu soo baxnay oo ciidamadii dambe gurmadka ee jubbaland yimaadeen baan anagu khadka ka baxnay waanan ka soo goosannay oo waxa weeye halkaa eh, saddex nin baan ahayn sidaasaan kaga soo tagnay Een, halka meesha aan ka soo goosanay ee jubbalandna wax yaallay ma jirin waddanka aan soo gallay waddan nabadi ka jirto habbi ah oo aan buuq lahayn xaggeed ka timid xataa xaggeed ka timaadeena lama odhan waan soo gallay annagoo hubkayaga sidana qoryahanaga sidana baanu toos u soo gallay inta aanu soo soconay shan habeen baan waranay shantaa habeen xataa wax macnaha iskaaga hortaago oo na yidhaha xagee ka timaadeen maana arag imanka wadaadada meesha ugu nimid si sharaf leh oo wanaagsan xataa qoryahayaga naga wayna qaaday qoryahayaga xataa intay naga shakiyeen oo na yidhaha istaaga oo namana xataa na caydhsan qoryahanaganagana waa sidanay annoo qoryahanagi sidanaa u nimid si sharaf leh noo soo dhoweeyeen dareen la-aana kalsooni buuxda niman kalsooni buuxda haysta baan annagu u nimid oo kals- xagga ilaahana kalsooni ka haysta iyaguna isku kalsoon waayo inaba wax dareena iyo shakiya midnaba may naga qaadin marka ayna arkeen inaan nahay niman soo goostay qoryihiina si tabinayaa annaga qoryahanaga sita baan la soconnay oo soo magaalooyinkan aan dhex marin intaan soo marinana xataa xabad dhacaysa iyo qof qorista xataa mana arag waddan nabad ah oo xaax ah oo waddan nabad ah oo wax masaajid ku tukanaya mooye wax kale aadanba arkayn baanu soo dhex marray oo barwaaqa ilaahay macnaha barwaaqa ah horta soomaalida waxay tidhahdaa sadar muqdayso almadoono waa baryana sacabba laguma qariyo warku waa cadya bayaanka ilaahay raaca waan leeyahay anugu oo ilaahay darti u toobad keeno oo wixii wanaagsan ka shaqeeya oo waxaad ku jirtaan ka baxa ka dhammaada waxa weeye meeshaan waxba ma yaalaan iskaga kala taga baan anu warano waa dhowahay magacaygu waa cali cabdulaahi maxamed waxaan ka imaaday magaalada kismaayood waxaan ahay ciidanka jubbaland guutada abris asal ahaanteed waxaan ka imaaday magaalada gaalkacyood anoo iska shaqaysta niman dhalinyarada ii yimid waxay dhaheen ciidan special la yirahda lagu qorayo bishii kun iyo shan boqol oo doolar qaata haa darwal baa noqonaysaa annagoo konton askariya diyaaradna lagu soo qaaday kismaayaana la keenay meel akademiya la dhahana la geeyey labiiyo toban bir markaa joogay nidaamka meesha ka jira markaa arkay baa anugu waxaan go-aansaday inaan meeshaan iskaga dhaqaaqo xorriyaddaa la iga qaaday timihii baa la iga xiiray go-aankayga wuxuu ahaa inaan anugu meeshaan ka tago uu tababarka noo dhammaan ciidanka shiish la barin qoryo furfur la barin baa waxaa yimaadeen nin janal la leeyahay subaxii waana la fayliyey tiriiskana la siiyey qoryaana la siiyey doon baana la soo saaray waxaana la keenay baashii buurgaabo markaasaana la yidhi ciidanka federaalka la dagaalamaysaan go-aan baa ku gaaray anuu qoray waxaan ka qaatay dowladda jubbaland ukraine cusub aa ka ah koo iyo toban xabadood baa ka riday saddex waxaan ku riday taliya kooxii aniga xukumay dagaalka gal buu yidhi ma galayaan ku yidhi saddex baan ku riday wax aan galaya malahan baan ku yidhi ciidan buuraasada waana kasoo dhaqaaqay aniga ninkaa ninkaa kale waa isku baaqnay luuq baan u galnay ayagaan dab saarnay waa ka dhaqaaqnay markii dambe waxay dhaheen meeshaan shabaab baa ku jira saasay nooga hareen anugu marna go-aankaygu ma ahayn inaan qof islaana dhiiggiisa daadiyo ama wiil dee al-shabaab oo in adeerkay oo kale ah oo diinta islaamka oo mujaahid oo ilaahay u dagaalamayo oo fii sabiilillahi u dagaalamayo iyo iyo qof xunoo laba boqol oo doolar lasoo siiyo isku mid maaha wiilna ilaahay dartii kitaabka ilaahay u dagaalamaya wiilna laba boqol oo doolar buu fiirsanayaa iyo gaalo waxaan u baaqayaa dhallinyarta soomaaliyeed iga dambeysa in maadalyaalw qaati xumo ah ku dhimanina kufaar baa tahay haddaa ku dhimatid caawa haddii wiil shabaaba uu ku dilo waxaana lagu qodban jira annaga wiil shabaab haddaad dishid jannadaad gelaysaa hadduu ku dilana jannadaad gelaysaa wallaahi bilaahi talaahi wiil shabaab xabadiisa hadday kugu dhacdo cadaabtaad gelaysaa adduunkanoo lagu cadaabi aakhirana oo lagu cadaabi asna haddaad dishid adoo taagan buu jannada geli waxa weeyaan kitaabka ilaahay buu dagaalamayaa adna xamadoobo oo qurana oo kenyaati iyo etoobiyaan ay doonayaan baa u dagaalamaysaa marka waxa weeyaan een, waxaan u baaqayaa dhalinyarta soomaaliyeed iga dambeysa asxaabtayda بسم الله الرحمن الرحيم waan dhowahay walaal magacay waa cabdulaahi cabdi xasan waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland gaar ahaan guutada abris kuwaasaan ka tirsanaa waxaana uga imiday caqabado jira awgood qodobo been ahaa wax weeyaan noola akhriyey oo dhallinyarta dhammaan loo soo qoray ciidamo badeed baa laydinka dhigayaa wax weeyaan wax- wax laydin siinayaa kun iyo shan boqol halkaasay diyaar gaalkacyo diyaaradnee soo qaatay kademiyaa nala geeyey caqabadahan waxa meeshaa ku arkay dad waxa weeyaan dee addoon isku ah ayaa ma- wax weeyaan meesha la- laisku soo ruriyey caqabadaha haddii aan wax weeyaan kusii socdo dad waxa weeyaan is addoonsanaya iyaga dhexdoodii intaan axmedmado la gaadhin oo cadow isku ah oo iscunaya oo waxa weeyaan diintii caayiya oo waxa weeyaan salaad adoo tukanaya haddii la arko waxa weyaan diinta laga caayo ayaan waxa weeyaan la kulmay inuu wixii been yahay nimankaas niman burcada weeyaan ahaa tuutaagii waxa weeyaan iyo booshkii iyo qorigii baan la imiday markii aan saa udhaaqayn go-aankan soo qaatay ayaan xagga ilaahay waxa weyaan kalsooni buuxda wallaahi ka helay laba habeen baan waxa weeyaan ku jiray in duurka aan ku jirin hawdka dhul aan nagaraniin qolyahan mu- mujaahidiinta saasaan waxa weyaan kula kulanay oo si fiican baa noola soo dhawey ragga saaxiibada ah oo meesha joogay maxaa dhihi lahayd oo fariin u diri lahayd ciidankii saaxiibadaha iga dambeeyey dhammaan waxaan u baaqayaa inay ka toobad keenaan waddada xun ay waxaweyaan ku taagan yihiin lamarkow waa khaatimo xumo oo gaalnimay waxaweyaan u dagaalamayaan dad waxaweyaan iyagii is addoonsanaya waa dad baqayoo bilaa kalsooni ah waa dad ha cabsidu aad u hayso waxaweyaan waxaasina waa diil-la'aanta iyo baadilka ay ku taagan yihiin marka waxaan leeyahay ciidanka waxaan ugu baaqayaa saaxiibadaya anigoo naftiina ha halaagina waxaweyaan axmed madow waxaweyaan kuma difaaci karo ilaahay kaama difaaci karo haddii aad waddo xun ku dhimato haddii aad dhimatana waxa weyaan deexaabaa tahay qofka xanuunsada ama xabad ku dhacdo oo kale dee waa laska tuuriya wax dan le- leele ma ah dantiis waa lee gaadhay anu hadda xorriyad baan haystaa si fiican baa lai soo dhoweeyey si aad iyo aad u fiican baa noola soo dhoweeyey run ahaantii oon waxa weyaan la ilaawi karin ayaa noola soo dhoweeyey wax alla wax laydin yeeli waxyaabaha laydinku akhriya ee beenta waa waxay kama jiraan waxa weyaan waa waxyaabo waddooyinka laydinkaga soo xidhayo